antonio guteres hogaayaha guud ee qaramada midoobay markuu soo gaaray magaalada muqdisho waxaa loo gelbiyey aqalka madaxtooyada filla soomaaliya halkaasoo kuna kula qaatay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud guteres iyo madaxweyne xasan ayaa ka wada hadla arrimo ay ka mid ahaayeen dagaalka lagula jira al-shabaab arrinta oona qabateynta hubka dowlad dhiska soomaaliya xaaladda abaaraha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa uga mahad celiya xokeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres imaatakiisa soomaaliya xilligan adag madaxweyne xasan ayaa shir jaraayad ay wada qabteen isagay guteres wuxuu ku dul istaagay in dowladiisu horumaray ka samaysay meelaha qaar xilli dagaal ay kula jirta argagixisada wuxuu sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud u xusay arrinta maqluusha ee soomaaliya
qaramada midoobay waxa ay mar kasta ahayd saaxiibka dadka soomaaliyeed tobannaankii sano ee lasoo dhaafay dadka soomaaliyeedna aad ayay arrintaasi uga mahadnaqayaan booqashada xogayaha guud oo haysta waajibaad baaxad leh iyo jadwalkiisa oo aad cidhiiri u ah ayaan ahayn mid fudud iyadoo lagu jiro munaasabadda weyn ee bisha barakaysan ee ramadaan aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa garab istaagga aad u muujisay shacabka soomaaliyeed mudane soomaaliya xilligan horumar ayay samaynaysaa waxaan horumar ka samaynaynaa dhinaca amniga soomaaliya waxay dalkeeda ka xoraynaysaa argagixisada caalamiga ah oo sannado badan soo jirtay
xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa ugu horreynba xusay in safarkiisu ahaa mid sanad walba bisha ramadaan uu ku tago mid ka mid a waddamada muslimka ah
tani marka wax kasta laga tago waa booqasho garab istaag ah sanad walba inta lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxaa sharaf ii ah inaan booqdo waddan muslim ah maantana waxaan halkan soomaaliya ka sii wadayaa dhaqankan oo aan idinla soomayo hadhowna ka qaybgelayo afurka uu madaxweynuhu noo sameeyey
antonio guteres ayaa xuseen ay ka wada hadleen isaga iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrimo ay ka mid ahaayeen taageera siinta dowladda soomaaliya dagaalka lagula jiro al-shabaab wada shaqaynta dowladda dhexey dowlad goboleedyada sidoo kale guteres ayaa xusay in soomaaliya xilligan ay kaalmo u baahan yihiin dad ku dhow shan milyan
aniga iyo madaxweynaha waxaan ka wada hadalnay dadaalka qiimaha leh ee dowladdu ay ugu jirto wax ka qabashada argagixisanimada si loo hormariyo nabadda iyo amniga qof walba waxaan hoosta ka xariiqaynaa muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta xooggan ee u dhexaysa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu waa inay ku xisaabtamaan taageeradeenna horumarinta dowlad dhiska waxaana si gaara noo dhiirigeliyey heshiiskii dhowaan laga gaaray arrimo kala duwan oo awood qaybsi ah waxaan sidoo kale halkan ka soo jeedinayaa qayladhaan ku saabsan baahida baaxadda leh ee loo qabo taageero caalamiya sababtoo ah dhibaatooyinka bini'aadamnimo ee dalkan soo food saaray taageero bini'aadamnimo oo ballaaran oo la xidhiirta dhisidda awoodda amniga ee soomaaliya taageero bini'aadamnimo oo ballaaran oo ku aadan xasilinta iyo horumarinta dalka
antonio guteres xogeyaha guud ee qaramada midoobey ayaa u gudbay magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed wuxuuna booqda mid ka mid a haryaha barakacayaasha dadku ay ku jiraan antonio guteres ayaa lagu wadaa caawa inuu jiifto magaalada muqdisho wuxuuna kulamaan la qaadan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada intuu ku sugan yahay magaalada cabdulqaadir okey v o a muqdisho